bulshada ku nool deegaanka buurgaabo ayaa madaxda maamulka jubbaland ka codsaday inay wax ka qabtaan baahiyaha biyo ee ka jirto deegaankaasi islamarkaana loo qodo ceerbiyooda deegaanka buurgaabo oo hoostaga magaalada kismaayo ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa ku nool qoysas u badan beeraley iyo xoolo dhaqato waxaana xilligan soo food saaray xaalad biyo la-aaneeda qaar ka mid a bulshada deegaankaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa codsaday in ceelbiyood loo qodo wallaahi weligeed ceel lagama qodin buurgaabo waa oomane ma laha ceelal waxaan u baahnaan lahayn oo dhinaca biyaha oga baahnaan lahayn in nalaga soo caawiyo oo ceelal iyo biyo naloo sameeyo waan u baahan nahay waxaa laga yaabaa maanta iyo berri hadday biyaha ay warta ay ku jiraan oy xoolaha kor ibar ay u marayaan ay isku kaadayaan caruurta magaalada waxaa waay qod waxaa imaanaya daacun xafadda baa imaanayso way baxayaan reer guraa badan baa aadayaan oodow iyo inta u dhexaysana waxaa laga yaabaa baabuurta inay tin rafaad aysan yihiin oo cadow dhexda uu ku jiro aad iyo aad waxaan codsan lahayn annaga in madaxweynaha geed dheer iyo geed gaawan uu noo koro uu riig noo keeno riyaaqoo kale uu noo furo aan dadkan ku godanno magaalada biyaheeda lama gedi karo baddi baan ku noolayn berrigana cadowaa daasa meelaan u shaqayno dadkan dhama hayno xoolana fiican aan ku xamaalan lamahayno baddaasaa noo ah gaadiid iyo rati la rarto iyo hal geel oo la maasho baddi baa noo ah baddane way xumaatay marka mudunaha waxaan ka rabnaa madaxweynaha jubbaland haddaan shacabkii aan ku nahay deegaanka reer buurgaabo xeebaha in il dheer irgaaba uu nagu fiiriyo uusan ceel noo qodo intaas waxaan rabnaa codsi baan ka jeedinaynaa annaga haddaan nahay shacabkii ku noolaya magaalada buurgaabo inuu biyo noo keeno annaga biyaan u baahannahay badarka waxaa nooga daro nooga saa'idanah biyaha habeen haddaa qaadna hataa subaxii kale ilahay irsaaqaduu ban laqaada ilahay baa haayo laakiin biyaha nolosha waa biyaha ilmihii xafaada wax looga dhaqa male wax loogu qabeeya male waayeelihii sidoo kale umulihii baa jiraan dhalaan habeenkii biyo dhaqay aan lahayn marka annaga waan rafaadsannahay mudanaha madaxweynaha hadduu codsigayga soo gaaro cod dheer iyo cod gaaban waxaan ka rabnaa in shacabkii buurgaabo uu dalkiisi dadkiisi ay joogaan inna soo fiiriyo waxaan ka codsanaynaa jalle madaxweyne dhibaatadeena buurgaabo waa biyo biyo la'aanta buurgaabo wax la koobi marka waxaa la raba jalle madaxweyne waad garanaysaa magaalada buurgaabo tuuladeedii waa tuulo buurgaabo aan isla joogi jirin madaxweyne waxaan rabna maanta wixii cabashada ama dhibkan kuu keeno in waxna loo qabto si kastaba helitaanka ceelbiyood ayaa muhiim u ah nolosha dadka iyo adduunyada ku nool deegaanka buurgaabo ee maamulka jubbaland